soomaalida ku nool dalkan maraykanka gaar ahaan gobolada deriska ah ee washington d c gobolada virginia iyo maryland ee duleedka ka ah washington iyo qayb yar oo ka mid ah gobolka west virginia ayaa lagu tiriyaa meelaha ay soomaalida ugu horreysay ee soo gasha maraykanka kusoo horumartay haddaba waryaheenna maxamed colaad xasan oo goobjoog ka ahaa xaflad lagu soo dhoweynayay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cabdiweli sheekh maxamed oo xalay lagu qabtay gobolka virginia ee duleedka washington ayaa halkaasi waxa uu kala kulmay oo kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaalida ay ka qayb gashay munaasabadda warbixintan ayuuna nooga diyaariyey deegaanada marka la barbar dhigo soomaalida ku nool gobollada kale ee maraykanka waxaa ku yar isdhexgalka bulshada sababo la xiriira soomaalida oo dega meelo kale fogfog ganacsiyada soomaalida oo ku yar iyo soomaalida ku nool oo intooda badan shaqooyin iyo la tacaalidda nolosha ku mashquulsan mararka keliya ee soomaali badan aad meel qura ku arkayso waa marka ay jiraan munaasabadaha siyaasadeed iyo kuwa bulsho oo iyaga laftirkooda aysan fududayn in la abaabulo waana taa sababta keentay in ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo lasoo magacaabay labiy tobankii bishii desembar ee sanadkii tegey ay hadda uun soomaalida washington iyo agaarkeeda ugu suuro gasho inay isu yimaadaan oo ay taageero u muujiyaan jamaal sheekh saciid waxa uu ka mid ahaa qabanqaabiyaashii munaasabadii xalay wallaahi runtii waa saa sheegtay dadka magaaladan degan waa dad soddon sano iyo labaatan sano ka badan degan runtiina way adag tahay inaad saddex gobol oo maryland iyo virginia d c inaad intaad waraaqa qortid iyo taleefanaya iyo meelaad isu keentid laakiin waxaa ka go-an jaaliyadan kulligeed oo markii aan gaarnay waxaa ka go-an inay ka qayb qaataan ay saboorgareeyaan ay saacidaan dowladda soomaaliya ama tan cusub hadda la dhisay ha ahaato ama tii tagtay ha ahaato ama kuwii badnaa ee ka horreeya ha ahaato mar kasta isu keeniddu haba iska dhib badnaatay ra-iisul wasaaraha waxaa la doortay labiy tobankii bishii desembar ee sanadkii aanu kasoo gudubnay xafladan ma moodaa in lala soo dibdhacay maxaa keenay xilligan dhacdo xafladan waxyaabaha keenay inay dib u dhacdo waxaa ka mid ahaa midda koowaad dee ra-iisul wasaaraha waa la magacaabay laakiin kow waxaa la sugayay inta baarlamaanka ku abrufgaraynayo uu helaya codka baarlamaanka kalsoonida waxaan kaloo sugaynay inta aan tayada golihiisa wasiirada arkayno golo wasiiro oo tayala inuu soo dhisayo labadaas awgeed waxaan aan sugayn ilaa wasiirada lasoo dhiso laakiin maadaama ay soo dahday waxaan go'aansanay inaan insha allah inaan insha allah aan arrintaas saas kusoo gabagabayno oo aan dadka isu keenno insha allah dadka munaasabadan ka qayb galay waxaa ku yaraa dhallinyarada waxaa u badnaa siyaasiyiin dowladdii dhexe ee soomaaliya la soo shaqeeyey ganacsato berisamaadkii soomaaliya ka ganacsan jirtay iyo dad dhulkan ku raagay oo qaba dareen daltabyo iyo hilow waxayna ii sheegeen in xafladaha noocan ay u arkaan meelaha keliya ee ku xiri kara dareenkooda waxa dhabta ah ee ka socda dalkooda hooyo qaar ka mida soomaalida ayaan mikrofoonka la dhex qaaday magacaaga gu bilow marka hore ismaan xaajiisu baa layidhaahne cusmaan maraykanka muddaad ku noolayd bal dareenkaaga daltabya iga warran madax mudda waa ku noolaa muddo shan iyo toban sana halkan waa ku noolaa dawnin waxaanahay dalkiisii ka soo maqan oo dal ajnabiga jooga nolol waa iska qabnaa laakiin dee raaxadii aan ku qabnay dalkeenna halka kuma haysanno marka anugu waxaan u weleebsana marba waxaan u hiloobaya dalkayga inaan dib ugu noqdo berigii soomaaliya ay nabadda ka jirtay oo waayihii wanaagsanaa maxaad ahayd maran adu waxaan ahaa shaqaalihii bankiyada ah waliba bankiga dhexe laakiin mar dambe waxaa la ii dhiibay bankiga ganacsiga madax baan ka ahaa muddo laba sano ah rajada aad qabtaa hadda soomaaliya ka qabtaa intee la egtaa inaad ku noqoto may anugu rajo wax ka qabaa inaan ku noqdo laakiin waxay ku xiran tahay ummadda soomaaliyeed siday danteeda u garato marka hore magacaaga igu bilow magacayga waxaa la yidhaha maxamed ismaaciil sheekh cusmaan ku magac dheer miiso dareenkayga waxaa weeye mid aad holyow iyo hilow mooye dareen kale ma lihi
bal markii soomaaliya ay nabad berisamaadkii nabadda ka jirta intaadan ka soo cararin oodan qurbaha imaan soomaaliya maxaad ahayd
waxaan ahaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuliyadeedii dhaqaalaha ayaan madax ka ahaa macalinna ka ahaa marka rajo intee lagaad ka qabtaa inaad soomaaliya dib ugu noqoto rajadaydu aad bay u weyn tahay boorsooyinka baa ku xirxiran shandada waa xiran yihin insha allah aad baad umaadsataa sahra waa ku salaam marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga muddaad ku nooled dalkan maraykanka dowladdii farmaajona waxaad ka soo noqotay wasiir bal dareenkaaga
runtii waddankan wax badan baan ku noolaa wax badanna waan ka bartay muddo yarna waan ka soo shaqeeyey dowladii soomaaliya farmaajo waa waqtigaas uu ra-iisul wasaare ka ahaa fursad waxaan u helay inaan arko runtii gaajada iyo iyo dhibaatada ka taagan dhisidda dowlad iyo dowlad wanaag wax la yiraahdo good governance xadeer waan ku dhownahay waan filanaynaa inay dhisman doonto dowlad wanaagsan dowladna ma dhismi karto ayadii oon shacabkeeda aan taageero ka haysan taageerada waa inay noqotaa midaan la wada shaqaynayno dowladda dowladuna waa inay udubada u aastaa hay-adihii dowladda hay-adihii qaranka adigaa mudan magacaaga ii sheeg magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdililaah maalinguur
maalin guur bal wadankan maraykanka misan ayaad joogta wallaahi waxaan joogaa ilaa muddo dheer baan ku noolahay ilaa
dii waxaan u badnaa gobolka la yidhaahdo maryland markii hore waxaan u soo wareegay virginia oo hadda olmost toban sano deganahay marka dareenkaaga iyo ku xirnaanta aad ku xirantahay waddankaaga iyo soomaaliya intay leegtahay wallaahi dareenkayga haddee qof walba soomaali oo dibadda joog waxaan filayaa dareenkiisu inuu dalkii ku xiran yahay mar walba waxaan ku fakaraynaa goormaad noqonaysaan goormaad waddankiini iyo magaaladiini aad tegaysaan haddii xafladaha noocan oo kale markii laisugu yimaado waxaan dareemaynaa dad berri dhoofi doono oo berri bixi doono oo kale boorsooyinkii baa ku xirxiran waa noo xirxiran yihiin any time aan wax dareenno haddii ilaah yara dalkii waan ku noqonaynaa sida runta waxaa waa qof walba oo dalkan yimaada ama dalalka kale ee dibadda aada mar alle markuu soo galo wuxuu maskaxda ku hayaa waa noqonayaa dad badan waxaad arkaysaa reerkii baan keenay iyo caruurtii iyo xaaskii anigana waan noqonayaa waxaa ka soo wareegaysa dhowr iyo toban sano isagoon weli noqon laakiin taas dareenkaas wuxuu ku tusaayaa qof walba inuu niyadda ku hayo dalkii suunawleter in la noqon doono haddii ilaahay yiraa soomaalida ku nool maraykanka ayaa kuwoodii ugu horreeyey oo ahaa badmaaxiin waxay soo galeen maraykanka sida ku qoran buwaagta taariikhda sannadihii kunsagaalboqollabaatanaadkii waxaa xigay soomaali ardaynimo iyo aqoon raadis ku timid sannadihii kunsagaalboqolixdankii ilaa iyo dhammaadkii kunsagaalboqoltodobaatankii waxaa xigay soomaali aan tiro badnayn oo wixii markaa ka dambeeyey kusoo galayay qaab muhaajirnimo ah laakiin soomaalida maanta ku nool maraykanka oo ka mid ah kuwa ugu tirada badan jaalidaha ku nool maraykanka ee ajnabiga ah ayaa soo galay dalkan wixii ka dambeeyey sannadkii kunsagaalboqolkowiysagaashankii burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya kadib axmed cali cumar sheegow wuxuu ku noolaa dalkan maraykanka muddo dhowr iyo soddon sannadooda wuxuu iga warramay isbeddelka soomaalida maraykanka anigu halkan waxaan joogay dhowr iyo soddon sano waxaan dareemayaa isbeddel weyn inuu ka dhacay dhinaca somaali americans dadkeenna maraykan joogay marka soomaali badan baa joogto oo takhasus badan oo kale nooca kusoo bartay takhaatiiraa joogto dad waxaa jooga waxbaran dad oo waxaa jooga ganacsata ah dad arday ah joogta marka soomaalidii sidii hore maaha waxay halkan u yimaadeen inay degaanba marka qaarkooda part of the american society-ga ay naqdaan dadka bulshada maraykan siba jilka hadda soo kacay generation jil waxaa soo kacay oo iska maraykan af soomaaliga xataa ee ku adag yahay kuwaasaanan doonaynaa hadda waddankii af soomaaliga inta la baro ay si fiican isugu xiraan labada waddan maraykan dadka aan ugu jeclaa siyaasiyiinta wuxuu ahaa oo taariikhda hore soo galay john f kennedy oo yidhi isweydiiya waxa aad waddankaada u qaban karto diinina waxa uu waddankaaga kuu qaban karo marka anagu saasaan leeyahay soomaalidu waa inaan isweydiinna maxaa u qaban karnaa waddankii aan ka nahay inaan isweydiinna anagu maxuu noo qaban karaa munaasabada lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya ayaa horey uga kala dhacay magaalooyinka colombus ohio iyo minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka aad ayuu mahadsan yahay warbixintii uu maxamed colaad xasan nooga diyaariyey xaflad xalay lagu soo dhoweynayey ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya oo ka dhacday gobolka virginia